casharka koowaad qaybta koowaad jidka xaqnimada ee towraad nabadgeliyo naxariis ha idinla jirto waxaan idinku salaamayaa magaca eebbe qof weliba waa inuu ogaado jidka xaqnimada iyo nabadda weligeeda ah taasi waa diinteenna suuban waxaynu ku faraxsannahay in aan idiin soo jeedinayno barnaamijkeenna ku magac dheer jidka xaqnimada sababtoo ah waxaynu ka hadli doonaa sheekooyinka nebiyada oo soo bandhigeen kuwa alle ku caasiyey oo ugu dambayntii raaci doonaan jidka xaqnimada ilaah hortiisa adigu intaad raacsan tahay ma jidka xaqnimada mise jidka kuwa alle ku caasiyeen miyaad ogeyn jidka alle kacabsiga ilaah wuxuu leeyahay waxaa barakaysan kuwa xaqnimada u gaajaysan oona u haraadsan waayo way dhergi doonaan haddii ay taasi dabeecad ku tahay waa inaad dhegaysataan sida nebi sulaymaan uu yidhi ereyadiisa waxaa ka mid ah waxaa jirta waddo dadka la hagaagsan laakiin dhammaadkeedu waa waddooyinka dhimashada suleymaan wuxuu ahaan jiray nin taajir ah laakiin wuu fahansanaa jidka xaqnimada sida ilaaha wuxuu sheegayo cutubka suuban sida ay ugu qoran tahay taariikhda sabuur qofka nacasku wuxuu qalbigiisa ku yidhaahdaa ilaah ma jiro iyagu way qariban yihiin oo waxay sameeyaan shuqullo khayaano ah ma jiro mid wanaag sameeya dhammaantooda gees bay u wada leexdeen waxay wada noqdeen wax aan wax tar lahayn mid wanaag falah ma jidho mid bana sidaa daraaddeed ayuu daa'uud u qoray ducada oo leh ilaahayow jidkaaga itus oo waddooyinkaaga ibar runtaada igu hoggaami oo ibar waayo waxaa tahay ilaaha dadka xafida aameen yaa rabbi laakiin ilaahay wuxuu inoo sheegay abaalmarinta waxay tahay oo dhan runtii ilaaha kama raago inuu ballankiisa oofiyo sida dadka qaarkiis ku tiraayo oo ay tahay raagid laakiinsu dadku wuu idin dulqaadanayaa dooni maayo in qof weliba inuu halaagsamo laakiin ilaaha wuxuu doonayaa in dadka oo dhan ay toobad keenaan laakiin jidka xaqnimada waynu ka faa'iidaysan doonaa kalaanka ilaah miyaad garanaysaa sida uu rabbiga rabo shayddaanka halkuu ka yimid ma og tahay sababta uu ilaaha u abuuray aadam iyo xaawa siduu dembi ku yimid dunida weli ma garanaysaa sheekooyinka cajiibka ah oo ku saabsan nebiyada sida nuux ilaah wuxuu nafarayo way badan tahay ereyada rabbiga runta ayaynu ka barannaa dhegaystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudanow haddii aad qabto wax su'aalah fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly one at gmail dot com qaybta labaad ee jidka xaqnimada ee casharka koowaad wakhtiga ka dhiman maanta waxaa jidha runta muhiimka ah oo aan fahanno taasi rabbiga wuu hadlay ilaaha rabulcarshi wuu hadlay mathal haddii aad ka hesho warqad boqorka ugu awoodda weyn ee dowladda dhulka ma akhrisan lahayd warqaddaasi ma qadarin lahayd waxaa ku qoran warqaddaasi siduu ilaaha ula hadlay admiga rabbiga wuxuu leeyahay ilaaha wuxuu waagii horay siyaabo badan oo kala duwan nebiyada kula hadlay haa hal siyaabo ka mid ah sida uu ilaaha uu kula hadlay bini-aadamka waxa uu soo maray nebiyada taasi oo ahayd waxyi ilaaha wuxuu doonayaa in malaa'igyo iyo nebiyo si ay u diinta suuban u faafiyaan oo ayna u qoraan kalaankiisa taasi waxay ahayd taariikh hore ilaah wuxuu leeyahay sida ay ugu qoran tahay sabuuradda idinkoo taas horta garanaya in wixii nebiyada sii sheegeen oo la qoray laakiin dadka ilaaha aaminsan sidaa daraaddeed rabbiga wuxuu uuna barayaa in nebiyada oo dhan ay ka qayb galeen howshaasi erey kasta wuxuu ku soo degayaa waxyi ka yimid xagga rabbiga ereyada rabbiga waxaa ka mid ah ducooyin baryo iyo taariikhda diinta suuban rabbiga muxuu ugu soo waxyooday nebiyada si ay u qoraan ereyadiisa sidaa daraaddeed kii jebiya qaynuunada ugu yar midkooda oo sidaa dadka u bara waxaa lagu yidhi doonaa kan ugu yar boqorayada jannada laakiin kii yeelaa oo bara waxaa loogu yeedhi doonaa kan boqortooyada jannada qorniin kasta wuxuu ahaaday ilaaha awooddiisa waxtar buu u leeyahay waxbaridda iyo canaanashada iyo hagaajinta iyo edbinta xagga xikmadda rabbiga wuxuu rabaa inaan ogaanno ereyadiisa oo aan aaminno oo aan adeecno rabbiga wuxuu leeyahay oo waxaynu haysannaa hadalka nebiyadiisi sii sheegeen oo aad loo soo xaqiijiyey oo wada ku wanaagsan tihiin in aad u farriintaan hadalkaasi sida lambad meel gudcur ah ka ifaysa ilaa waagu beriyo oo xidigta waa beri qalbigeenna ka soo dhex baxdo barnaamijkeenna wuxuu sal u yahay qoraalada nebiyada qofka aadamiga wuxuu helaa oo keli ah wixii looga soo dhiibo carshiga dhegihiina soo dhiga oo ii kaaleeya imaqla oo iftiinuna way noolaan doontaa oo waxaan idin dhigi doonaa axdi weligeeda ah kaasoo ah waxyigii iyo waxyaalihii naxariis lahaa oo la hubo ee daa'uud uu ballanqaaday waxaynu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeenna maanta haddii aad qabto wax talo ama tusaale ah fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa radio somaly one at g mail dt com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly one at g mail dt com sidaas iyo nabadgelyo
dishaad u hilantay laskama haraatiyoaduu hadhaac qabow iyo agarlii ku jira nabad dishaad u hilantay laskama haraatiyo weliga lama hudaahudeeyo oomahaaso gacantee walabuugu haboogta jirtaa cidma huruda weliga lama huda hudeeyo doomahaad so gacanteed waa lagu hagoogtaa gogollama huraaniyo sida hooyadoo kale hoy weeye nabaduye hoy weeye nabaduye gogollama huraaniyo sida hooyadoo kale hoy weeye nabaduye hoy weeye nabaduye aan wada hanano aan isla hayno areeraha aan qabanno horu maarino maarino horu maarino nabada aan wada hanano aan isla hayno areeraha aan qabanno horu maarino maarino horu maarino nabada dadku waa halqudha oo cabidkoodu bahiiliyo oo daba wadaago aan kala hadhayne dadku waa halqudha oo cabidkoodu bahiiliyo oo daba wadaago aan kala hadhayne haldhashoonna deeqdiyo nabaddu waa haleele hawraarsan dhaha oo hadhubada u soo culaa haldhashoonna deeqdiyo nabaddu waa haleele hawraarsan dhaha oo hadhubada u soo